marka hore mas-uuliyiinta saaxiibada ee golaha gudi golaha guddiga fulinta ee xisbiga ah ee halkan tirada koorumkaa ku fadhiya goonjoogayaasha madashan fadhiya iyo dhammaan bahda saxaafaddaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkii cabdilkariim baa akhriyey aasaaskii sharciyeed ee go'aamadii ka soo baxay shirweynihii saddexaad ee xisbiga kulmiye marar badanoo horena ama gaargaar ha loo sheego amaba koox ahaan ha loo sheegee waa loo guddiiyey ummadda sharciyadaasi halka ay go-aamadaasi halkaay sharciyaddoodu ku aroorayso guddida ugu kooxda ugu miisaanka weyneed ee ka hadasheen runtii waxay ahayd shir guddoonkii shirweynaha oo muujiyey maxaan ku dhahdaa hawshii loo egmaday siday ahayd iyo go'aamadii lagu qaatay ba ka hadlay iyo xeerarkii tilmaamayaba ka hadlay way muujiyeen aasaaska ay ku salaysan tahay go-aamada ay gudbinayaan muxurka hadalku wuxuu ku ururayaa labadaa xeer ee cabdikariim ka hadlay ee dastuurka xisbiga iyo xeerka nidaamka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee loo yaqaano xeer namber afar iyo toban weliba wax ka bedelkiisii dambe ee lagu sameeyey labadii kun iyo koob iyo tobanka xeerarku wax ka bedelay maraan oo golayaasha ansixiye ay dib ugu mariyaan la qaadan maayo xeer namber foodhiinkii ka horreeyey labadii labadii kun iyo koob iyo tobankii kaynu ka hadlaynay qodobadan khuseeya waxa weeye wax kabedelkii xeerkaa lagu sameeyey labadii kun iyo koob iyo tobanka markaa qofka xeerkaa eegayo inuu xeerkii wax laga bedelo yahay iyo inuu kii hore laga guuran yahay ayaa u fiirsanaysaa xeerkaasi wuxuuna leeyahy oo kaasa oo ka halkaa ay kaga qorantaya loo number foodhiin laba kun iyo koob iyo toban sooma aragtaan saxaafadday laba kun iyo koob iyo toban qodobkiisaa shan iyo labaatanaad faqraddiisa afraad ee cabdikariim u ka sheekeynaya waa awoodda shirweynaha weeye waan ku celinayaa shirweynaha xisbiga waxa lagu soo dooranaya waa faqradda afraad ba xubnaha hoggaanka xisbiga iyo guddiga fulinta xubnaha hoggaanka xisbiga iyo guddiga fulinta ta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga ja waxaa lagu ansixinayaa barnaamijka iyo xeer hoosaadka xisbiga faqradda shanaad waxay leeday liiska xubnaha guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee xisbiga iyo nuqul xeer hoosaadkooda ah waxaa loo gudbinayaa xeer ilaalinta komishanka doorashooyinka qaranka iyo guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta xisbiyada qaranka muddo aan ka badnayn soddon maalmood shirweynaha kadib waa ta loogu gudbiye go'aamadii shirkaa ka soo baxayna meelaha aynu ka hadlayno waxaan dib ugu yar noqonayaa golaha dhexe iyo soo xolistiisa xeerka xisbigu iidhib cabdikariim xeerka xisbiga qodobkiisa toddobiyo labaatanaad qodobkiisa toddobiyo labaatanaad faqraddiisa labaad faqraddiisa labaad waxay leedahay toddobiyo labaatan me faqraddiisa labaad baan ka hadlayaa aa qodobka sagaal iyo toban sagaal iyo toban sagaal iyo toban waa awoodda shirweynaha sagaal iyo toban awoodda shirweynaha shirweynaha xisbigu wuxuu awood wuxuu leeyahay awoodaha soo socda waxaan uga gol leeyahay xarfihiisa kale waan iskaga tegiye xarafka xa doorashada xubnaha golaha dhexe ee xisbiga saddex farqadood ba usii kala kacdaa xarafka xa oo kow iyo laba iyo saddex roman ah labada ayaan tegayaa markaa ergooyinka kowda weeye kowda ee romanka ha hal marka laga reebo xubnaha golaha dhexe ku soo gelaya qaabka ku xusan qodobka toddobiyo labaatanaad faqradiisa labaad soo xulista xubnaha kale ee golaha dhexe kuwaa ku soo gelaya sidaas iyagu waa shirgudoonki waa laga hadla qodob faqradaasaa ka hadashay hore soo xulista xubnaha kale ee golaha dhexe waxa magacyadooda ergooyinka gobolladu ku soo uruurinayaan xooghaynta shirweynaha oo marka hore gobol waliba ka qaadanayo tirada xubnaha uu soo xulayo halkaa xeerkii dastuurkii xisbigu wuxuu xalaaleeyey oo faqradaasi inoo sheegaysaa in xoghaynta shirweynaha lagu soo uruurinayo xubnaha ergooyinka gobolladu ay u soo xulayaan inay noqdaan xubnihii golaha dhexe waana siday yeeleen waana sida shirweynuhu amray waa siduu saddexda maalmood ugu qabtay in shirweynuhu amro uu idhaaha lagu soo uruuriyo xeerkaasaana tilmaamaya waana shirweyne oo shirweynuhu isagaaba dastuurka wax kabeddelkiisa iyo ansixiintiisaba lahoo wixii uu halkaa ku sheegaaba wax ka sarreeya qodobada dastuurkay noqonayaanoo xalaal ah sidooda xalaal ku ah taasna intaasaan ku baraarujiyey waxaan uga yargudbayaa nimanka odayaasha ah ee walaaladayada ah ee shirgudoonka shirgudoonka xisbiga ah ee shirarka jaraa'id qabanaya ee xisbigaa la kala kaxaynayaa ku hadlaya ee tallaabooyinkay qaadayaanna ay khilaafsan yihiin kii xisbiga iyo kii qarankaba waxaan leeyahay ku soo noqda qawaaniintii xisbiga u yaallay iyo kuwii qaranka u yaallay oo u hoggaansama oo waa laydin ogoliye kol haddii laydiin doortay hoggaankii xisbiga eh ku soo biira shaqadii xisbiga iyo hay-adihiisii hoggaanka xisbiga hayey marka la leeyahay ay ku andacoonayaanay leeyihiin dad baa kala kaxaynaya xisbiga oo burburinaya ma waxaa burburinaya ka qodobada aanu idin akhrinay ku taagan mise waxaa burburinaya ka qodobada ka hor imanaya waxay la tahay burburintu waxay ka soconaysaa ka qodobada ka hor imanaya waxaanay noqonaysaa sida uu cabdikariim sheegay xisbigu wuu leeyahay nidaam uu ku uruursado taladiisa nidaam uu ciddii bawjeexda ku soo dabaali karo wuu leeyahay waxay la tahay intaan taa laysla gaarin hoggaanka iyadoo loo aqoonsan yahay inay yihiin labadaa mas-uul guddoomiyihii iyo guddoomiyihii xisbiga oo ay ahayd inay saaka halkaa noo fadhiyaan oo ay shirkan jeergareeyaan waxaan leeyahay ha ku soo laabtaan sharciyadii xisbiga iyo sharciyadii dalka oo ha ka soo qayb galaan shirarka guddiga fulinta ee jooga haddii kale shirka guddiga fulintu waxay u xil saaran tahay sida uu dastuurku tilmaamayo socodsiinta howlmaalmeedka xisbiga socodsiinta howlmaalmeedka xisbiga iyadu inay cidi isugu yeedho uma baahna waa maalin leh hawsheedu guddiga fulintu hawsheedu waa maalin leh kolba qofkii hoggaankaga joogaa guddoominaya maadaama howlmaalmeed la fulinayo oo aan xeer kuwa tilmaamin ciddaasaa isugu yeeraysaa oo loo qaatay inay shaqo joogta ah ku jiraan kolba cidda joogtaa guddoominaysa guddoomiyaha afraad baa loo guddoominaya imanka markay inta kale ka maqan yihiin madasha iyo xogayihii guud oo la fadhiya ayaa loo guddoominaya kolba inta joogtaa hoggaanka ka joogtaa guddoominaysa oo xaq u leh inay guddoomiso oo go'aamada ay guddiga fulintu soo qaad taladeeda uruuriso kuna dhawaaqdo sidaasay sharci ku noqonaysa markaas halka halka waxaa loo fadhiyaa waa shir laysugu yimid oo aanu miidyahana wax ugu sheegayno talana lagu gaari karo guddoonkiisana ay leeyihiin intaan la sheergaraynaysaa si sharciya ay u leeyihiin marka uu guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeen ciddii kalaba maqantay lixdaa mas-uul ee hoggaanka xisbiga ah kolba ka jooga ayaa guddoonkiisa le xeerkaana tilmaamaya kolba ka fadhiya inuu leeyahay waayo wuu habsaami karaa xanuun buu ku maqnaan karaa dan buu yeelan karaa shirku markuu furmo maalinlaha ihi waxaa kolba guddoominaya ka ka kale baa guddoominaya waxay la tahay markaa waxaan leeyahay mas-uuliintaa ugu baaqaya isu taagi mayso shaqadii xisbiga nin guddoomiye oo ka maqan iyo nin guddoomiye kaxoogooroo ka maqan iyo xubin kooramka aan waxba u dhimaynoo ka maqan isu taagi mayso shaqadii xisbigu way soconaysaa kooramna waa lagu fadhiyaa waxaan leeyahay nin kastoo ka maqanowba ku soo bir nin kastoo ka maqanowba waa lagugu yeeraya inaad shaqada ku soo birto saxaafadda waxaan leeyahay qoladaana waa waraysatee annagana waadna waraysateeno warka iyaga waa arkaysaan aniga iyo ragga iga dambeeyaba horena wararka waa u qaadateen idinna waxaa idinla gudboon qodobadaa lalaha laga hadlayo kuway cuskanayaan waxay sheegayaan ummadda u bayaaniye kuwaanu cuskanayno waxay sheegayaan ummadda u bayaaniye go-aan gaaro oo u sheega oo dhaha dee kaasaa qaldan kaasi waxba sheegin wuxuu cuskanay kaasina wuu sheega wuxuu cuskanay dhexdhexaadimadaatiin baa idin faraysa dhexdhexaadnimada aatiin ayaa idin faraysa inay markay qodoba isla qodob la cuskado inaad dee sharaxdaan oo tidhaahdaan ka kaasina doodiisu way ku fadhidaa kaana doodiisu kuma fadhido intaa dhexdhexaadnimada ku leedii intaa idinkuna qaata dadweynaha somaliland waxaanu leenahay waa arrin xisbi waa arrin aan dhib badani ka taagnayn warwar badan ayuu ka haynin ummadda horta inuu xisbigu arrimihiisu sidii caadiga ha u soconayaan warwar badan ayuu ka haynin shaqadii qaranka iyo tii xisbiguna waa kala soocanta saaka halkan waxaan ku fadhiyaa mas-uul xisbi baan ku fadhiyaa xubin guddiga fulitaa baan ku fadhiyaa kuma fadhiyo wasiir nimanka halkaa ka aflagaadeeya ee mas-uuliyaddaanu xisbiga ka hayno isgoodsiiyo istabsira ee xubnay tiro yar oo wasiira iyagoole tirada yasaya wasiiraa saddex iyo afara ku sheegaya inta halkaa fadhido wasiiraa tiriya inay saddex yiin iyo inay dee ka badan yihin waydun eegi eedyasaya ee saddex iyo afar ku sheegaya iyagaa dee laba ah bal cidda kale ee wehelisa aan aragno bal cidda iyaga wehelisa ee halkaa ka maqani aan aragno waxayla tahay qoladaa waxaan leeyahay wardeelqaabka aan joojino waxayda aflagaadada waxaa la yidhi aflagaado colaadna waxba kaagama tarto nabadna way kaa kaxaysaa xisbiga marka majoritigiisu halkaa fadhiyo nacnacda meelaha laga guraa waxba ka guri mayso xil xisbi arrin xisbi markaynu ka hadlayno xubin guddiga fulintaa xubin guddiga fulintii kama leh xubin guddiga fulintaa xubin guddiga fulintiihi kama leh weligeedna kama yeelan imakana ka yeelan mayso wasiirada markaa halkaa haynoo taalle wasaaraddii ma joogne tala xisbi baynu isugu nimin oo ka hadlaynaaye soo fadhiistoo waxaa sheegaysan halkan ka sheega inaasan kaga baxayo asalaamu calaykum